bogaadinna u dirayaa ciidamada qaranka ee jiidda hore oo guulo waaweyn sidaa wasiirku idiin sheegay soo hooyey inkastoo aan lahaynin tafaasiishaas sidii caadada u ahayd ciidamada qaranka soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan tabaalooyinkii dhacay ay duufaanadu sameeyeen sida ay doorkii horena is yidhaahdeen way dabaal degayaane gaada ayay maantana is yidhaahdeen dad baa tabaalaysan xaggaasay isugu yaaceene weerara oo maxaa ahayd bari fura hase yeeshee waxaanu u sheegaynaa mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka somalilan in uu heegan yahay haddii rabadaan lagu jiro haddii iid lagu jiro haddii dhibaato kala dhacdona ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane muuse biixi cabdi annaga haddaanu somalilan nahay nagama go'na mana doonayno in aanu bisha rabadaan ee ay ummadda islaamku ay doonayso inay cibaadaysato inaanu dhiig daadinno hase yeeshee qoladaasi way ka suurtooday way nagu soo duuleen waanaynu iska celinnay nabadgelyo kuwada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagoo aanu diyaaru nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka somalilan ma u adkaysan doonaan oo mana dulqaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay mar kasta ku soo faragelinayso dowladda soomaaliya xuduudaha somalilan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanan odhan mar kasta iyadoon diyaar ahayn annagu waxaanu doonaynaa nabad deganaasho iyo inaanu nabadgelyo kuwada noolaano intaa ma doonayna inaanu sii durugno waayo xuduudda garow waxba uma jiraan haddii garow alkalaga xabadaaba gaadhaysa marka annagu annagoo uba muxuu ahaa u danaynaynaa ayaga inaanay dadkaasi qaxaan ayaanu doonaynaa inaanu halkayga ku eegaano adduunyaduna nala aragto xuduudduna maaha xuduud reernimo lagu sheeganaye reer somalilan waa reer somalilan xuduuddana talyaanigii iyo ingiriiskii baa jeexa maaha xuduud ay dowladda soomaaliya jeexday maaha waxaan u malaynayaa dad ku howlan dhibaatadii ka dhacday galbeedka iyo duufaanadii in ay wax ka qabtaan dagaal ma doonayaan inay qaadaan waayo dagaal kale xagganoo natural disaster waxa la ydhaaba ka dhacay waa ogtihiin in xeebaheennii oo dham ay dhibaato ka taagan tahay dad lala-yahay xoolihii oo dham madheen la doonayo in dadkaa loo gurmado bil rabadaan lagu jiro hase yeeshee beryahanba waa ogeydeen in ay gaadhay soomaaliya in la yidhaahdo dadka gobolkan nala reerkaa ee dowladdaa ku jira haddii ay annaga xaggayga soo raaci waayeen waa la dilayaa ama maxaa ahaaday waxyaabaha ankasaa lagu samayna taasi waxay caddaynaysaa inay ayaku muxuu ahaa ay weerarka ahaayeen mar kastana inanka yaree hadii taala gardarrada badan intuu carruurta gardarraystaabo haddana qayliyaa idhahde hooye aabba waa lay dilay marka taasoo kale weeyaan marka ayaga ayaa sheekadaasi
bilaabaybanaadanku waxaa la yidhaha dad baa lagu dul dagaalamiyo dad baa laisla jeereeyo dad baa meelay raacaan garana waxaa aaminsan tihiin tukaraq in dagaal ka socon lahaa ama ciidamadeenu fadhiyi lahaayeen haddaan dalka iyo dadka deegaankaa iyo dadka dadkaa degan deegaankaas iyo deegaankuba aana ciidamada la socon oo taakulaynay waxaan aaminsanahay reer hargeysa inay uga taakulo badan yihiin inay uga macnaha saboort badan yihiin haddaanay taasi jirin ma suurto gashen in ciidamadeennu guula ka soo hoyaan oo tukara ka dagaalamaan marka waxbaa la sheegay iyo waxbaa ooja sheegtay iyo xaqiiqada dhulka taallaa ka mida anaa ugu daba annagaa tagnay annagaa la soo shiray annagaa dadkii deegaanka aragnay dad boqolkiiba boqol ka midaysan dal iyo deegaanba inay ciidamada daba taagan yihiin iska daa kuwane kuwa shishe oo iyaga ila jooga oo godqaboobay inta ka shishaysta ah baa noo imanayoole war maxaa idin haysta dee adeer baad soo dhaqaaqdaan eeg xaqiiq weeye maxaa u soo dhaqaaqi weydeen marka intaa yar aad leedeedeen xuduudda maxaa xuduudda u gaarhi weyden xuduudda waxaa weeyaan garoowe waa caasimad say ku sheegteen caasimaddu markay tahayna wax xuduud caasimaddu waxay leeyihin wax xeerar gooni ay leeyihin distansiga aanu dib uga soo istaagnay oo lixdan kilomitira waxaannu uga joogsannay dadka iyo mujtamaca deegaanka ku nooli inay xasiloonni ku noolaadaan annagu mar allaba objectifeka iyaga ama ciidanka ama dadka dawlad ahaan ma doonayno inaannu dad barakicinno in dad deegaana oo xasiloon inaannu colaad gelinno balcakis waa aragtaa dee xagga kale ka socotaa waxyaalaha libta iyo guusha ayna siinayana waxaa ka mid a waa dee waa hujuum iyo nin istifaacaya taasaa intaasa kusoo kobaya taa su-aasha